barnaamijka waxaa maanta marti ugu ah cabdirashiid khaliif xaashi agaasimaha macadka heritage ee daraasaadka siyaasadda cabdirashiid marka hore kusoo dhowo barnaamijka waad mahadsan tahay walaal qoraalkii aad ka soo saarteen siyaasadda soomaaliya hadda taagan ee u dhexaysa dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada haddaad faahfaahinteed ay siisid waad mahadsan tahay waxaan annaga horta qoraalkan waxaan lagu xambaaray duruufaha dalku hadda uu marahayo qarax weyn oo dad aada u tiro badan toddoba boqol aan ka yarayn ay ku baabi'een dalka inuu ka dhacay waadiga ogaa sidoo kale maamul goboleedyadii iyo dowladda federaalka oo isku taagan oo isku liqdaaran oo ay bayaan soo saarahayaan ay leeyihiin dowladda ay aada iyo aada uga sheeganayaan taasna wa waa jirtay guud ahaan macnaha niyaddii iyo horusocodkii iyo dadaalkii dowladdan laga filahayay iyo in lagu mashquulo labaatan labada kun iyo labaatanka si doorasha u dhici lahayd amniga loo xasilin lahaa ummaddan gaajada boqolkiiba konton ka badan gaajada iyo macaluusha iyo duruufaha ku jira sidii maaragtay xaaladooda wax looga bedeli lahaa shaqala-aantan baahsan waxyaabahaasa runtii la filahayay in horey loo galo marka habacsanaantan darteed waxaan ku khasbanaanay inaan bal suu xaaladdu yahay aan fiirino islamarkaasna aan talooyin iyo tusaaleyn iyo tilmaamo aan siino welibana anagu kusoo beegnay markii ay madaxdu shirhayeen oo ay berri shir uga bilaaban doono magaaladan muqdisho aan kusoo beegnay si ay ugu noqoto wax miidka saaran oo hadday u baahdaan ay fiiriyaan hadday wax kale ka fiican keeni karaanna ay keenaan hadday ka hoos dhacaan oo talooyinka iyo tusaalooyinka asiinayna intay ka leexdaan ay hawsha sii maaragtay sii xumaatana inay saqiil helin oo hadhow cududaar aysa ummadda soomaaliya hortooda ka helin oo ma aan ogeyn iyo noloma sheegin aysan dhicin marka guud ahaan taasaan daraasadu asalkeedu ahaa waan waana soo dhaweynay madaxweynuhu inuu isugu yeeray madaxdii ka dacwooneysay gobollada joogtay oo dowladdiisa ka dacwooneysay inuu isugu yeeray waa soo dhaweynay inay u yimaadeen oo ay shir u furmahayeen wax fiican baan ku sheegnay inay tahay waan gartay laakiin eedaa jir aad u jeediseen dhinacyada bal ta dowladda haddaynu ka hormarno dowladda waxaan aada ugu eedeynay inay ay wakti badan uga dhumay ay kana gaabisay inay siyaasadda dadka kula jira oo gobollada fadhiya iyo kuwa muqdisho fadhiya iyo bahda siyaasadda oo siyaasadda la wadaagaysa inay ka kala firdhadeen oo maaragtay ay banaankana soo baxday isqaqabsigoodii aada baan ugu dhaliilay inay dhacdana ma ahayn baan yidhi wayna ka hortegi kareen dadkaana way isku asturan kareen oo horey isugu shaqo u wada geli kareen baan yidhi marka aada baan ugu dhaliilay arrintaas dowladda oo aan ugu talinay inay siyaasad dabacsan oo cunfi iyo maaragta rag iska dhicin aysan ku jirine iswalaalaysi iyo gacmo isqabsanno nuxurkeedu yahay inay qaadato baan kula talinay waxaana noo muuqata inay ceeb ku tahay shantii maamul goboleed oo dalka ka jiray kuwa hadda dhashay iyo kuwa labaatan jirsaday iyo iyo kuwa sanada jiraba isugu jira inay shantiiba ka qaylinhayaan oo ay afka qayla furteen dowladda ceeb bay ku tahay bulshada caalamka horteeda ay ku ceeboobaysaa soomaalidii ku ceeboobaysaa shaqooyinka u yaalay oo amni sugid iyo dhaqaale abuurid iyo maxaa la yidhahdaa labaatan iyo labada kun iyo labaatanka doorasho keenid iyo waxaasoo dhanna way ka way ka mashquulinaysaa marka waxaan yidhi turkiya madaxweyne farmaajo iyo tiimkiisa waxaan kula talinay inay safxad cusub furtaan oo siyaasad walaalow iyo soomaalinimo iyo is aruursi ah ay siyaasad ka dhigtaan haddana waktigii ka dhumay wakti ay ahayd inuu ka dhumeynaysa ahayn ayagana intaasaan ku nido aan kula talinay kuwa kalena ayagana talooyin baan siinay waana canaananay bal kuwa faahfaahinta talada aad siiseen kuwa kale iyo canaantaad ujeediseen maamul goboleedyada waxaan ku nidhi siyaasadda dowladnimo qaran qaran soomaaliyada macana macnala si loo helo waa in dowladdan hadda dhisan oo hadda curadanka ah aan la dumin kow waa in gacan la siiyo waa in shaqadii iyadu ay lahayd oo inay siyaasadda arrimaha dowladda maamusho aan lagu gacmo gacmayn oo la barbaryaacin oo aan aan aan laga maaragtay aan laga dee laga dulboodin inaan waxaan kula talina inaysa dawladaas khaliijka isbaacsanhaya aysa qaar intay soo gaashaan buursadaan dowladdan iyo farmaajo iyo tiimkiisa aysa kusoo aan lagu soo salladin oo aysa dowladdan aysa iyagoo cid kale ama lasoo dhex marahayo ama ayagoo soo kaxaystay aan dowladdan la dumin oo kula talinay maxaa la yidhahdaa laftigoodana dee inay siyaasaddaas dowladda shaqada ay leedahay iyo kuna ixtiraamaan oo qeyb ka qaataan macnaha iimaansiga guud oo soomaalida looga baahanya in lays iimaansadana waan kula talinay guud ahaanna siyaasiyiinta o dhan waxaan kula talinay dastuurkan oo qabyada ah oo waxyaabo badan aysan waadax ahayn keenhayana in laskhilaafo oo qoloba meeshii rabta fooda saarto in ayagoo gacmaha ishaysta oo inay heshiiyaan ku heshiiyey ay isla fiiriyaan bulshada qeybaheeda kala duwanna ay tala ka geliyaan oo dastuurka hawshiisa la galo oo shaqooyinka dawladda dhexe leedahay iyo shaqooyinka dowlad goboleedyadu leeyihiin iyo shaqooyinka degmooyinku leeyihiin ee la kala caddeeyo haddii dastuurka aada loo kala caddeyn lahaana waxyaaba badan oo hadda dhacay maba dhiceen marka iyagoo taasna waxay suuragal noqon kartaa markay isfahmaan oo hal meel u wada socdaan oo isogyihiinoo sida hadda maamul goboleedyadu ay far iyo suul u noqdeen ama sida hadda xukuumadda madaxweynaha ra-iisul wasaaraha ay far iyo suul u yihiin ba waxaa looga rabaa iyagoo wada dhan oo maamul goboleedyadii iyo xukuumaddii ah iyo baarlamaankoo la jira inay is-iimaansadaan oo far iyo suul noqdaan si ummaddan gaajadu dishayna ay ay shaqooyin ugu abuuraan waxaa dalkooda kheyraad ku jiran uga soo dhexbixiyaan nimankan dalka burburinaya shabaabkaana xal loogu helo keyrkeennan ula jaan qaadno marka soomaaliya boos uma banaana inay isriixriixaan dadkan siyaasadda loo dhiibay haba yaraata boos uma banaana hadday isriixriixaanna kow waxaa ku khasaaraya tiimka hadda madaxweynaha iyo farmaajo sababta kuwa kale tuulooyin iyo meelo yara yara iyo iyo gobollo intii in qeyb ka mida shabaab haysto eebayladaa la dhacayaan hadda cidda oo waxna laga filhayo meeshii calankiina gacanta ku haya magaalo madaxdiina joogo adduunkuna la hadlaya ayaga weeye marka haddii macnaha ay iyadii maamul goboleedu ay kala bixi waayaan maxaa la michael keaton baa soo dhexgalaya culamada hala kala qabtaa la oranaya waa la dhexgalayaa marka dambana shirkan shir ku xiga waxaa dhici karta banaanka usoo baxa in la yihahdo marka dawladda hawa yaraatay wax dan uguma jiraan in khilaafkan iyo isqaqabsigan iyo farafootinkan iyo faristagan inu socdo wax dan uguma jiraan inay halkan gaartana maba ay ahayn khalad iyo iyo ka dhacay bay ahayd waxaan kaloo carabaha iyo khaliijkana kula talinay dalkan dal dhibaataysan inuu yahay oo shan iyo labaatan sano maxaa la yidhahdaa daalaadhacayay sidaas darteed inaysan nagula soo galgalan isbaacsigooda iyo dherigdhacsigooda anagu kama bixi karno isbaacsigooda iyo waxaas inay bartooda naga joogaan oo dalkan ay uga turaan aan kula talina hadday dhib ka tahay soomaaliya inay walaal iyo saaxiib la yihiin taasna waxaan kula talinay wadamadaas oo carabtahay oo isqaqabsigoodu siyaasadani aadka usoo gacanta ula soo galay waan gartay qodob caqabadaha amniga aad u bixisaan baa jiro ood ka hadasheen maxaad si gaara ad inkastaan ognahay dee in dhibaato amni soomaaliya jirto maxaad si gaara qodobka uga hadasheen amnigu dee xasuuqaan hadda ka dhacay muqdisho oo boqolaalka qof qaarna la gubay qaarna iyagoo baaba'san oo dhaawaca adduunka looga kala cararay iyo xataa markaad akhrido qoraalka hadda u dambeeyey oo taliyaha nabadsugudda uu soo dhegay sambalo soo dhegay new york times waxaa garanaysaa dalka inuu macnaha xaalad abni oo adag ku jiro oo magaaladii muqdisho ahayd bartankeedii shacabkii meeshii u badnaa oo lagu xasuuqaayo waxaa hadda london baa lagu soo heshiiyey maxaa la yidhahdaa bishii may sanadkii hore lagu soo heshiiyey mise sanadkan baandhaho lagu soo heshiiyey in maxaa la yidhahdaa qorshe amni oo midaysan lagu wada hawlgalo oo goboladuna ay qeyb ka yihiin dowladda dhexe national security council baa la sameeyey waxaasoo dhan marka ma hirgeli karaan haddaan siyaasadda heshiis lagu ahayn oo madaxda gobolada iyo madaxda qaranka haddaysa wada socon oo hal tiim ahayn ciidankii baan la midayn karin shabaabkii baan lagu wada duuli karin adduunkii baan af midaysan loola tegi karin marka siyaasad sida ugu dabyar oo siyaasadda shabaabka shaqa looga qaban karo oo ama miiskana wadahadalka loo keeni karo ama ummaddan looga looga waardiyen karo inaysan xasuuqin waxa weeye siyaasadda in laga heshiiyo oo dadka gobolada jooga iyo dadka muqdisho jooga oo madaxda qaranka inaysan khilaaf iyo isqaqabsi iyo kala socod iyo fara isku fiiq iyo muran hal daqiiqo oo lagu bixiyo soomaaliya ma yaalaan waktiga intaa dowladdan ay haysato waxay u baahan tahay kumanaanka shaqoo yaala inay usoo teystaan marka amni baan la sugi karin adduunkan dhibaatadii dhibaatadiis laga moosi karin haddaan aysa heshiin marka waxaa la yidhaha soomaalida waxay dhahan kuwa baadiyaha jooga markii ceelaliyo ay heshiisaan xoola biicabaan marka dalkan wuxuu xasilayaa oo ummadda soomaaliyeed nooga helaysaa dadka talada hayo oo siyaasiyiinta hayo oo talada gacanta ugu jirto markay gartaan mas-uuliyadka mas-uuliyaadka saaran oo ay taas ku mashquulaan oo aysa ayaga isku mashquulin taasna amnigaan ka nid dhinaca amniga haddaan kaasii weydiiyo waxaad sheegteen in xukuumadda amaba dowladda madaxweyne farmaajo ay isbedel dhinaca amniga ah muddadii sanadka ku dhoweyd ama sideedda bilood ilaa sanad ku dhoweyd ee jirtay ay isbedelo badan samaysay iyo sida ay arrintaasi uwiiqi karto ay u wiiqi karayso xasiloonida dhinaca amniga dalka faahfaahinta arrintaas ha taliya ujeeda taliyayaal badan baa wasiirka gaashaniga asaalay taliyihii xooga dalka asaasilay kuwii ku horreysay dowladda markay timidba shaqada ka eriyeen hadda ninkii saddexaad baa ciidanka loo dhiibay waxaasoo dhan xataa ninkii inuu la qabsado qofka markii shaqa loo dhiibo saddex afar bilood buu u baahan yahy inuu fahmo meesha laga jiro oo shaqadii inuu kasoo dhalaalo oo dee meesha u fiican ka gaarsiiyana sanad buu qofku shaqada kasoo dhalaali kara hataa haddii xafiis qofka loo dhiibo iskadaa ciidan dhan oo labaatan kun oo maxaa la yidhahdaa la rabo jamhuuriyadda dhan inuu xasiriyo la rabe marka runtii dadkii inuu barto shaqadii barto dadkii aruursado dadkii bartimanska lahayo caalamka soo kasbado marka isbedbedelkan iyo shaqaalahan hadda mid la bixinahayo iyo waxaas oo dhan amnigay khatar ku tahay hadaa maaragtay maxaa la yidhahdaa dadkii kasoo horjeeday amniga oo khalkhalka gelinayana fursad bay siinaysaa isqaqabsigaana oo hadda madaxda ay ku mashquulsan yihiin labada bero soo socotaan ama saddexda bero soo socotaan ay hadda xamar isla fadhiyaan madaxdii goboladu waktigaas waxay gelin kareen waxyaabo kale oo amnigu uga horeeyo oo ummaddan sidii macnaha waxyaabaha kala duwan oo haysta ama sidii qaranka iyo dowladnimada iyo hay-adaha dowladda loo xoojin lahaa noqoto ama sidii wax soo saarka loo xoojin lahaa noqoto ama sidii adduunka looga gadi lahaa qadiyadda soomaliya ha noqoto waxaas in la geliyo bay ahayd macnaha maaha inaan xataa ka hadlayno anagu ama anagu wax ka qornay ama idaacadda hadda looga hadlaayo waxaasoo dhantan uguma jirto waxay ahayd waxyaabaha kale oo iyaga priority u ah ahamiyaadka koowaad u leh in laga sheekeeyanayo dowladda soomaliyeed waxay tidhi mawdidii tube iyo shabeella maarata waxay u baahan yahay in la ciid qaado waxay tidhi dowladda soomaaliyeed maxaa la dhahaa toban dood doonyood baan u baahannahay oo kalluunkaan la soo saara waxaan u baahannahay qaboojiyayaal waxaasay ahayd inay u fadhiyaan madaxdan hadda inay ka sheekeynayaan dhaqaalaha sidii loo kobcin lahaa amniga sidii loo sugi lahaa hay-adaha sidii loo xoojin lahaa hay-adaha sida la isugu xiri lahaa isla wada shaqeyn lahaayeen oo qaarna sida puntland oo kalena hadda labaatan sana kusii dhowdahay galmuduguna hadda ma haddi hadday dhalatay iyo hirshabelle hadday dhashaan sidii dalkan loogu samayn lahaa garsoor waktigii siyaad barre garsoor dowlad dhexe ay xukunto oo nooc ah oo cadaalad noocaasa jirtay maxkamada noocaasa hadda waxaa loo bahanya maxkamadaha in la iswaafajiyo iyadoo federa maxkamad federaaliya la sameeyo garsoor federaal la sameeyo waxaa laga loo bahanya in laga hadlo dhaqaalaha iyo sidii loo kobcin lahaa iyo dakligii loo soo xarayn lahaa oo dakli federaal la sameeyo shaqooyinka sidii loo qaybsan lahaayo ciddii wixii dowlad dhexe ku beegan iyo wixii dowlad goboleed ku beegan iyo wixii degmo ku beegan loo kala loo kala furfuri lahaa qurba joogta oo maaragtay malaayiina sidii xooggooda iyo caqligooda looga faa'iidaysan lahaa dalalka ay joogaan oo saameynta ku leeyihiin sidii ay qaranka soomaaliyeed ugu lisi lahaayeen oo wax uga soo tari lahaayeen waxyaabahaas istraatiijigaayoo danta guud ku jirto bay ahayd in laga doodee galmudug maxaa ka rabtaa iyo iyo iyo maxaan ka rabaa iyo asaga itaaftay anaa taaftay waxaas wax wixii iskoolka looga soo tegay weeye oo dugsiga hoose dhexe looga soo tegay weeye waxaa loo bahan yahay ummaddan howlaha waaweyn u yaalla iyo culaysyada waaweyn u yaalla in iyaga la wajaho habeen iyo maalina laga shaqeeyo gacmahana la isqabsado taasaan ku tirtirsiinay kuna canaanay inay ka gaabiyeen kolana talinay inay sida ugu dhaqsaha badan usoo jeestaan sababto hadday dhici weydo kow ummadda soomaaliyeed baa ku khasaaraysa labana inta mas-uuliyadda haysta baa mas-uuliyaddaas qaadaysa iyo ceefas qaadaysa waxaa u baahan yahin dadkaan in gacmaha la isqabsado oo shaqa la qabto sababtoo meeshaan in lasoo gaaro hadda meeshaan dowladdan shantan maamul gobole dad baa lasoo fooshay oo kusoo dhibtooday oo oo qaarkood lagu soo qalay haddaan hadda isticmaalo tilmaan noocaas haddaan isticmaalo iyaga inay kobciyaan oo koriyaan oo ay iyagoo xoogaa sida puntland oo kale oo naf ku jirto ay gaarsiiyaan baa la rabay taasaa laga sugaya maahan inay isku marmaran yihiin oo ishaystaan oo laga dacwoodo waxaas waxaan ayagana qabta maahan dadaalkii iyo halgankii dalkan loo soo maray ilaa labadii kun loo soo maray intaasoo wasiir iyo intaasoo xildhibaan iyo intaasoo qofoo shacaba ay kusoo dhinteenna meel la isku qabsadoo lagu dagaalamo ma jirto dadkii toddobada boqol oo ahaa oo qofoo hadda lagu xasuuqay soobe isgoyska soobe lagu xasuuqayna dadkaasna ma qabato kuwooda dhaawaca iyo kuwii dhintay ma qabato isqaqabsi siyaasadeed ma qabato waa in soomaaliya hadda ka horna marar badan baan sheegay soomaaliya waa qabuuraha siyaasiyiinta aragtida gaaban way dhashaan waa dhintaan waa dhashaan waa dhintaan siyaasiyiinta aragtida gaaban dalkan wuxuu u bukaa oo u baahan yahay hogaamiyeyaal aragti dheer leh qalbigoodina waasac yahay mas-uuliyaadkan saaranoo waaweynna u jeeda xoogga iyo caqliga iyo dadnimada ku jidha shacabka soomaaliyeedna maaragtay maxaa la dhahaa ku jeheeya sidii maslaxadaha waaweyn oo dadkan leeyihiin loo gaari lahaa marka waxaan kula tabeynaa madaxda soomaaliyeed heerkay rabaan ha noqdaan ama xildhibaan ha noqdaan ama maamul goboleed ha joogaan ama madaxweyne iyo ra-isul wasaare ha noqdaan ama wasiir ha noqdaan waxaan kula taleynaa inay hogaamiyeyaal iska dhigdhigaan xataa haddaysa ahayn oo ay siyaasiyiin aysan noqon sababto dalkan waxaaba lagu yaqaanaa siyaasi inuu ku saqiiro marka hadday siyaasiyiin noqdaan oo isqaqabsi galaanna dee raggii hore meeshay mareen iyo macna daradii ay ku dambeeyeen buu ku dambeynayaa hadday waajibka saaran kartaanna ummaddan soomaaliyeed bay meeshay ugu yimaadeen bay wax yar ka durrin karaan marka fursad bay haystaan baan leenahay waxaana kula talinaynaa inaysa iska dhumin hadday iska dhumayaanna ummaddan kolba waa jiraysaa waana un waana wn halgankooduna wuu soconaya inay dad noqdaan dadkaas un wax la biday lagu ba waxay noqon doonaan kuwo lagu hungoobo taasay u baahan yihiin inay kuwo tubaantoobaan oo ay ka dadaalaan waan gartay aad baad mahadsantahay cabdirashiid khaliif xashi adigaa mudan walaalkii